asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenni mursida maanta xubinteenna mursida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna mursida maanta ee haddii rabiid mahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno taasoo aan kusoo bandhigno sheekooyin mahmaayo turjuman iyo haddii bayd mahayo howlo kale oo aada iyo aad u fara badan oo khuseeya noloshii soomaalidii hore nolosha soomaalida horena waxay raadqaad u tahay wixii dhaqan iyo nolol iyo hiddo ay lahaayeen ama tilmaamihii gaarka u ahaa iyo waxyaalihii ay wax ku qabsan jireen qiyaasihii goonida ahaa iyo hababkii loo mari jiray ayay qayb ka tahay inaad aragto iyada oo haddee rabiidmahayo laga soo qaadan hayo sheekooyinkeenna murtida maanta sheekooyinkeenna murtida maantu waa qayb taariikhda ka mid ah waana qayb sooyaalka soomaaliyeed tilmaan wacan kaa siinaysa tilmaantaasoo ah midaan sakatiyeynin waxa weeye yoolka keli ah ee wax laga cabiro ilan inagu dhigaane ma lihin dhigaalla ma lihin macnaha dhigane iyo dhigaal markii lagu leeyahay waa waxaan loo yaqaano maktabadda iyo buugaagta ama maktabadda iyo buugaagta maktabaddii maxay tahay waa dhigane oo waa meeshii wax la dhigahayey dhigaalna dee waa wixii la dhigay lasoo qoray dhiganuhu waa kii la qoray ee buugga hadda aad u taqaano adigu dhigane ayaa la dhahaa meeshii la dhigahayey ee meeshii ay taaleen ee loogu tegahayeyna waxaa la dhahayaa dhigaal waa dhigaal iyo dhigane labada qaybood meesha buug iyo maktabad aad ka leedahoo kale waa dhigane iyo dhigaal labadaas dhiganena malihin dhigaalna malihin maadaama marka dhigane iyo dhigaal midna aynaan ahayn innaga waxyaalaha aynu leenahay ee dhiganaheena iyo dhigaalkeenna aynu ku ogaana waxaa qayb ka ah xubintan murtida ee aynu isticmaalno badanaaba teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas qayb ka mida sidaa darteed ayaynu usoo qabannaa oo haddii ee baydmahayo aan xubinta murtida dadka ugu soo gudbinnaa tan hore aan ku bilaabaynaa waxa weeye waa odhaah cajiiba odhaahda cajiibka ahi waxay kuu tilmaamaysaa haddii ilaahay kuu idmahayo kala daadsanaanta qofka kugu arkaa in isna aan aayar xumaan loo qaadine kala daadsanaan maalintiisa lagu qabto taasoo ah mid haddii eeba idmahayo dee marinkeeda maraysa oo ku habboon halka la dhigay tusaale nin baa wuxuu arkay islaantaadoo caajisan ama islaantaadoo hadda degtay ama heerkaagoo kala daadsan ama heerkaagoo kala bayuqbayuqsan ama alaabadii isku hadlaysan wax badan buu arkay marka wuxuu u qaadanhayaa islaantaadu inay tahay basari ama baali ama araajo basteeda oo aan waxba qabsan karin inay tahay ayuu u qaatay ninkaasoo kale soomaalida hore maxay dhaheen markuu saa u qaato haddii xitaa dacayad uu bilaabo dan lagama galo ee adna xilligaaga ayaa lala eegtaa xilligaaga markaad la eeganaysa ma ahan islaantu kaa eega inaad xagga islaanta ka eegaysa anshaxumada soomaalidu ma taqaano dhinacan kale ayay taqaanaa maxay dhaheen marka ninkii waxaa lagu yidhi nin baa arrintaas soo martay markaasa waxaa lagu yidhi soo ma ogid bale waxaasoo dhan iska daa ooridaadoo laxosa ninkii eegaa lodiisoo ooman baa lasoo arkaa ooridaadoo laxosa ninkii arkee eegaa lodiisoo ooman baa lasoo arkaa ama lasoo eegaa baa leeyi lodiisoo ooman baa lasoo eegaa mahmaahdu maxay tahay markaa waxaa weeye ooridaadoo laxosa ninkii eegaa lodiisoo ooman baa lasoo arkaa weye ujeeddada maxay tahay ujeeddada waxaa weeye rufaadka iyo kala baqbaqarsanaanta iyo tabardaradiisa iyo siduu lo-da u shuban la'yahay iyo meehanawga lo-diisa haystay rafaadka uu ku dhex jiro baa lasoo eegaa marka waxaa la dhahaa tooka bartooko sida talyaaniga oo kaleeta saasaa la dhahaa weeyaan ujeeddadu mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi naagtii caano xun dhigataa iyadaa ku murudla naagtii caana xun dhigataa iyadaa ku murudla